muddo dhowr bilood oo deegaanku ay ka jireen musiibooyin dabiici ah kadib dadka beeraleyda ayaa waxay isu diyaarinayaan in mar kale ay dib u beeraan beerahooda si ay meesha uga sii wadaan wax soo saarkii lagu yaqiinay laakiin weli waxaa ku horgudban caqabado badan oo ay adag tahay sidii ay uga gudbi lahaayeen haba ugu darnaadeen dhanka dhaqaalaha cabduqaadir aadan maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan waxa uu sheegay in biyihii daadka ee ugu dambeeyey ay aada u naafeeyeen dhulbeereedka gobolka dalaga dadkii hore oo fatahada la tageen hadda diyaar garow fiicanaa jiro aad baa hadda dadka niyaddooda u wanaagsan tahay beeraha waa la cagfiyaa abuurka waa la shuboohayaa inkastoo cuncun iska jiro oo waxyaab cayaan diirata iyo anyax iyo waxaa iska jiraan biirihii ama sisinta lagu firdhiyey ama iisheeg galleyda iyo qaraha lagu dhigay cayaanka u jiro laakiin hadda dadka inta badan boqolkiiba boqol waxaa loo diyaar garooba in tacab dhulka la tacbad saasaa loo diyaar garooba
sanadkii lasoo dhaafay biyihii soo galay wixii la filayo waa la waayey bal dadka dhaqaale ahaan ma awoodi karaan in mar kale ay isu diyaariyaan inay wax beeraan xuseen waa mahadsan tahay dadka waxay soo mareen horta dhibaatooyin badanay soo mareen dalagii asoo wadanka ku yaalo qudaar wadanka ay saaran tahay dhowr biyo baxaa iska soo daba noqotay dadka waxaan dhihi karaa boqolkiiba siddeetan iyo shan aaday u daalan yihiin waxaana keenaya biyihii iskaga soo daba noqday oo dalagii ka gooyey xitaa waxaa dhacday biyahan biyihii hore noo imaan jira waa ka duwan yihiin aada uga duwan yihiin hadda dalagii kale oo geedaha oo qudaarta ku yeela ama sida leynta saytuunka cambaha waa dhinteen waxay u badnaayeen dalagyadaas dalagii oo lagu faka jiro cambooyinka ay ka imaan jireen dadki waa dhammaaday waxaana keena waxaa waaye iyow biyihii oo hadda niu yimid waxaan dhihi karnaa biyobaxadoo hadda isla ida ah laba biyobaxeed waa kala dambaysay biyaha dambe wili sumay ahaayeen waa aragtay geedii waa qalaleen dalagii waa baaba-ay dhulka xitaa ay galeen xitaa dalagii lagu dhiga xitaa aada uma wanaagsan oo sidii laga raba xitaa ma ahan marka dadku aad bay u daalayeen xuseen saxardiid colaad cali isna waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka shabeelle ee ismaamulka etoobiya inta badan beeraleydaas waxyaabaha ay soo saaraan ee raashinka dalka waxaa laga isticmaalaa ama loo iibkeenaa magaalada beledweyne waxa uu sheegay in markan ay rajo ka qabaan in xilliga waxbeerashada ay wax fiican usoo go-aan maadaama waxyaabaha ay tabcaan ay yihiin raashinka dalka degmada khallaafe qabalaha afdub wallaahi kolbo dhibaatada meel kasta waa ay ka dhici kartaayo webiga waa isku hal webi un saameynta xagga intaas u geystay xaggana waa soo horraysibu oo waa soo saameeyey dhulka meel kastaba waa soo saameeyey marka tacab ahaan hadda kolley dadka waxay u badan yihiin qudaarta inta badan uma badno waxay u badan yihiin sida tacabka galleyda sisinta iyo yaryarayday u badan yihiin dhulkii isagoo tabcaan ay soo galeen be ay biyihii soo galeen haddana hadduu ilaahay idmo dhulkii tacabaa dib loogu laabtay waa la tabcanaa kulley ilaahay umbaana la sugaa wax kaloo hadda garab taagan oo la dhahayo dadkaasay ku tashanayeenna ma laha hadda kolley wax soo dhow oo la dhahayo rajo weyn oo la leeyahay waqtiyadaas oo kooban la dhihi kara ma jiro ilaa dhulka waa dhul biyo baxa ii saamaysay saacaddan hadda la joogane waa la beeray waxaas ilaahay ka keeno waa la arki doonaa laakiin waxaa sii jiraa wax la yidhaahdo oo cudur eh dadkaana uma badnaba inta badan inay beeraha macnaha xanaano oo beero ma qabaan inta badan haddaba dadka beeraleyda saameyn intee la-eg ayay u geysteen fatahaadihii ugu dambeeyey ee gobolka soo maray cashar noocee ah ayaana ka barteen qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxay ka waramayaan waxyaabihii ay kala kulmeen fatahaadihii ugu dambeeyey dadku waxay noqdeen dad tabaalaysan aadaa loogu dhibaatooday waxaad ku garan kartaa cagaftii imaan jirtay boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan cagafyadii waa la waayey sababtoo ah ayagoo daynkii hore leh ee haddana biyihii beerihii gooyeen haddana qaan kale horle waa loo soo noqon waaya dadku waa dhibaataysan yahay sababtoo ah beerihii waa nagu hor qallalaan abuurkii aan la gadan karin cagaftaan la iska bixin karin nolosha bini aadamka waxay ku tiirsaneed beertay ahayd beertina biyiyaa qaaday sisintiioo ambuulsan waad u jeedaan saddex jeeraan abuuray hadda haddeerna waxaan ku falay bacagafyadana waxay iiga kala dareereen lacagtii hore ee deynka ahay ayaa lagugu leeyahay ma garatay waxaa waaye ma kuu falayna adoon lacagtii hore aanan bixin waa naga kala dareereen aniga saddex mar i saamaysay saddex maroo ka horray saddex sano oo ka horraysana abaartaa i saamaysay ayadaan xoolo ka lahaa ayadaan dunyo ka lahaa ayadaan shidsanayey wixii ii haray oo abaartii iiga haray markaan aan ku qarash gareeyana biyiyaa iiga dhuftay biyihii markay iiga dhufteen haddana waa ku qarash gareey biyiyaa iiga dhuftay dayn dayn labaadaan ku falay daynkii labaad kuwaan ku falay hadda cagabtaan keena waxay tihi ma ma falayno lacagta horaa lagugu leehay faatixadu kaalmo ilaahay wey in la ku soo kaalmeeyo dalagaa waa la goosan jiray markii la goosto ayadoo la goosto kabacdi imaa jirta hadda waxaa isbedeloo yimid waaba la goosan waaya laba bilood kadib dalaggiioo taagan biyobaxday imaanaysa waa qaadaysaa haddana waa ka baxaysaa haddana dadkii beerihii haddana oo haddana bannaan markay arkaan haddana nafnafa iskugu tuuraan oo daynaa la gelaa haddana ayadoo laba bilood joogay haddana soo gelaya oo mar la arkaba laba bilood markii la joogaba ay qaadayeen dalagii wax laga goosto oo la dhigtay waa la waaya welina lama quusanoo dadka weli rajadiiu daba taagan yahayo inuu dhinto mugmaba ka qaws qaadanayaba xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne